halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdiiyo barkii duhurnimo xiliga geeska africa iyo lixdiiyo barkii aroornimo xiliga washington waa maalin khamiis ah labaatanka bisha julaay labada kun saddexiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhibaatooyinka ay dhallinyarada soomaaliyeed kala kulmaan dalka south africa waxaa laga yaaba ninkii iska lahay inuu kaata adiga kale oo lagugu dhaafo waayo sababto ee marar qaar waxaa jirto qofka inuu kugu sheegto lacag oo asiga u bixinin waan bixiyey inuu ku dhaho waayo luqadda ma garanaysa taas aga ayagana ka saaciidayso waayo asiga luqaddii u aqaanaa maanta hadduu wax walbo ay imaato wuu isdifaaci karaa asiga waa waddankiisa anigii luqadii ma taqaanid adiga waa ay dhibaato fara badan unbaa kusoo food saarayso
waxaad sidoo kale maqli doontaan shaqo la-aan soo wajahday dhallinyarada kalluumaysatada ee boosaaso waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii iyo ciyaarihii balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida dowladda swiden ayaa ku dhawaaqday inay u yeedhay siihayaha safaaradda ciraaq ee magaalada stockholm kadib markii la gubay safaaraddeeda magaalada baqdaad ee dalka ciraaq banaanbax ka dhacay subaxnimadii maanta khamiisa kaas oo looga soo horjeedo shir la qorsheeyey in lagu qabto swiden kaasoo qabanqaabihiisu uu doonayo inuu ku gubo kitaabka qur-aanka kariimka ah wasiirka arrimaha dibadda ee sweden ayaa sheegay in waxa dhacay gebi ahaanba ay yihiin wax aan la aqbali karin dowladdiisuna ay si adag u cambaaraynayso weerarka boqolaal mudaaharaadayaal ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo khamiisa xoog ku galay safaaradda swiden ee magaalada baqdaad waxayna qabadsiiyeen dab wasaaradda arrimaha dibadda ee swiden ayaa sheegtay in shaqaalaha safaaradda ay ku leedahay caasimadda ciraaq ee baqdaad ay bad qabaan taageerayaasha wadaadka shiicada ee muqtada asadr ayaa ku baaqay mudaaharaad ka hor inta aan la filayn in lagu gubo kitaabka qur-aanka kariimka ee swiden gubitaanka qur-aanka kariimka ah ee hore ayaa waxa ay keentay mudaaharaadyo iyo cambaareyn baahsan oo ka dhacay dalalka islaamka duqeymaha ruushka ee koonfurta ukrain ee magaalooyinka mikolive iyo odesa ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan labaatan qof sida ay sheegeen maamulka deegaanka marsaabka gobolka ayaa vitali kem ayaa kusoo qoray bartiisa fariimaha laysku wadaarsaday ee telegramka in guri dabaq ah oo saddex dabaq ka kooban uu ku dhacay bartamaha magaalada mikolive laba qofna ay kasoo badbaadiyeen burburka oo ay soo gaadheen ciidamada gurmadka dhanka kale duqa magaaladaasi ayaa ku qoraysna telegramka inuu jiro god weyn oo dhulka ku yaala meel u dhow dhisme saddex dabaqa isagoo ku nuxnuxsaday in dabku uu yahay mid aada halis u ah kadib ciidamada cirka ukrain ayaa ku dhawaaqay in ay soo rideen shan gantaal oo nooca kruiska ah iyo saddex iyo toban diyaaradood oo weerar ah oo ay ciidamada ruushku xalay ka bilaabeen gobolada mikolive iyo odesa ee koonfurta ku yaala dalkaasi xiisada ayaa kasii dartay dekadaha iyaguna ku yaala badda madow ee ukrain kadib markii dowladda ruushku ay ka digtay in ay u arki doonaan maraakiibta halkaasi ku socdaalaya laga bilaabo khamiista maanta ah inay yihiin bartilmaameedyo military kadib markii ay moscow ka baxday heshiiskii damaanad qaadayay in ay si badbaado leh u maraan shixnadaha badarka ee ukrain intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu edir warkii dunida halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a cabdulqaadir axmed maxamed oo shan sano ka hor ka tahriibay xeryaha dhadhaab waqti dheerna ku noolaa dalka south africa ayaa dhowaan kusoo laabtay xeryaha wuxuuna ka waramay dhibaatooyinka dhallinyarada soomaaliyeed ay kala kulmaan dalkaasi south africa cabdulqaadir ayaa u waramaya wariyaha v o eda dhadhaab cabdisalaan salas waa mahadsan tahay cabdisalaano magacayga waa cabdulqaadir axmed maxamed xeryaha qoxootiga waxaan soo galay waxaa anigoo daayarha soo galay waan ku warbaray meeshaan waxaan ku bartay intaasa kadib markaan wax bartay aqabo badan oo nolosha ka mid ah wuuba isoo fod saaray kadib waan ka tahriibay waxaana gaaray waddanka south africa waaya cabdiqaadir ugu horeyn goormaad ka tahriibtay xeryaha safarkaagiisa halkeemaad martay waxaan ka tagay xeryaha qaxootiga waxaan ka tahriibay kadib waxaan tagay nairobi nairobi ayaan ka ambabaxay aan diyaarad ka raacay waxaana ku degay mozambiq kadib waan kasii ambabaxay sidaasaan south africa ku galay kadib markaan south africa aan galay waxaa la kulmay dhibaatooyin fara badan sida amniga waayahay cabdiqaadir waxaad noo sharaxdaa dhalinyarada soomaaliyeed marka ay tagaan dalka south africa qaabka ay nolosha u wajahaan iyo dabcan caqabadaha ay la kulmaan wallaahi aqabaha way iska fara badan yihiin maadaama dal aad dalkaadeena aad tagday waxaa ka kuwaya amniga haddana dadkaas luqadooda ma taqaanid waayo sababtoo luqado kala duwan unbaa lagu hadlaa meesha teeda kale famil ama walaal ama qaraawo kaama horeeyaan meesha markaa tegaysid waxaa la tagaysaa weji cusub dhaqan cusub marka taa unba aqabadaha ugu adag ee tahay teeda kale maadaama oo haddana dadka loo ganacsiga leh oo loo shaqeynayo oo dad dhibaato badan ay yihiin sidaas darteeda marka dhibaatooyinku iska fara badan yihiin halkaas markaad gaartay halkee baad ka shaqa bilowday
walaahi shaqada wax kale iguma qaabilin meesha horta meel walba soomaaliya meel walba ay joogto wiji unbaa la isku siiyaa wax walba
inta badan waxaa la sheegaa in dabcan dadka ku cusub wadanka tuulooyinka iyo meelaha adag loo diro si ay u shaqaystaan bal arrimahaasi maxaa ka jiro iyadoo inta badan dilalka iyo tacadiyada la sheegay inay ka dhacaan deegaanada fofog
cabsanaal way jirtaa midaasiti dhibaatooyin fara badanaa ka jirta oo qeyb ay ka yihiin dadka loo shaqeynayo dukaanka lagugu dhaafo ama dukaanka adigoo ku cusub waxaa laga yaaba maanta ninka iskale mas-uulka ka ah oo booska ka ahay inuu iska baxo oo adiga kugu daayo adigoo saas luqadii u garanaynin alaabta iyo qaabka loo gada aad garanaynin beecoodii oo wax yar aa ka haysid waxaa laga yaaba ninkii iska lahay inuu kaa tago adiga kale oo lagugu dhaafo waayo sababto ee marar qaar waxaa jirto qofka inuu kugu sheegto lacag oo asiga u bixinin waan bixiyey inuu ku dhaho waayo luqadda ma garanaysid taasaga ayagana ka saacidayso waayo asiga luqadii u aqaanaa maanta hadduu wax walbo ay imaato wuu isdifaaci karaa asiga waa wadankiisa anigii luqadii ma taqaanid adiga waayo dhibaato fara badan unbaa kusoo food saarayso sidaas daraaddeeda oo qayb ay ka yihiin dadka boosaska oo dukaanka iska leh
waa tahay n maadaama aad sheegtay in tuulooyinka dhibaatooyinka ugu badan ay ka dhacaan n miyaanu jirin n ciidan amni oo arrimahaasi ka hortago ama ka difaaco dadkan ajaanibta ah ee dalkaasi u soo shaqo tegay walaahi way jiraan ciidan amni dee waxay ka doorbidayaan ninkan wuxuu fiirsanayaa ninka walaalkiisa u dhow waayo adiga waxaa tahay shisheeye wadan shisheeya ka imaatay ninka nin walaalkiisa kuuma baadilayo dhulkana kuuma dhigayo askari walba uu ahaado wax walba arrintaada iyo wax walbo dhan walbo a u shaqeyno waxaa gudbiyey inta badiba waxaa gudbiyey soomaalida waayo dadkan ajaanib waaye luqadaada ma yaqaanaan waxay yaqaanaan ma lahan waayo wax walba waa loo sheegayaa sababtoo ee meesha lacagta ay ku jirto gaariga meesha lacagta kaga qarsanaysid warbixintaadao dhan waa la gudbinaya marka tuuga uu kusoo weerarayo waa mar uu asiga wax walba aad tahay iyo meel walba wax aad gelinaysid iyo inta hub aa wadatid uu ogyahay waay marka sidaas daraaddeed dhibaatadaasna way jirtaa jaanibda soomaaliya dhibaatadaas dhalinyarta qeybka ah waayo sababtoo ee maanta waxaad arkaysaa cawada in mid walaalkaaga lagu dhaawacay ama lagu dilay naftiisa ku waayey aan ku dhihin isla haweenkii waxaa la keenaya wiil kale asigaa shaqada sii dhammaystiraayo meydkii meesha yaalo dhiiggii meesha yaalo a shaqadii lasii dhammaystiraya waayo dhibaatada ugu weyn waa taa waayo soomaalida isku mundamaqadaan dadka meesha jooga nin walba wuxuu fiirsanayaa shaqadaas iyo waxyaalahaas kontrolyoonkaas yar ka soo galayo waa sidiiba dhibaatada ugu weyn waxaa boosaska waa dadka oo ganacsiga madaxda u ah oo loo shaqeynaya dadkaas dhibaatada ugu weynba ayaga abuura waayo sababto maanta markii xabad lagugu dhufto ama lagu dilo isla berito haddaama sugayaan isla haweenkaas waxay keenayaan qof u shaqeeyo hadduu waayana asigaa muxuuga xeraanaya shaqaysanaya waaya cabdiqaadir waqti dheer ayaa shaqeynaysay oo khataro badan aad u soo gashay inaad nolosha wax ka bedesho dabcan waqti dheer kadib soo africa ka soo laabatay hare ayaa ku nooshahay maxaa isbedel nooleeda oo dareemaysaa walaa isbedelo fara badan u baan dareemaya xeryaha qaxootiga cabdisalaan oo waxyaabo badana ka faa'iiday waxaan ogaaday inuu dalkeena oo dalkeena wax walba laga qabsan karo dhallinyarada soomaaliyeedna waxaa ugu baaqayaa inay meeshooda ku qanacsanaadaan oo meeshooda ganacsigooda iyo waxyaalaha yar ay haystaan ay ku nagaadaan
aad ayuu mahadsanyahy kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir axmed maxamed oo xeryaha qaxootiga dhadhaab ugu waramayey wariyaha v o eeda cabdisalaan salas halkaad kala socotaanna waa laanta ab soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanna mid ka mid a heesaan idinku talagalna halkaad udhigeystaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyarada xoogsatada ah ee magaalada boosaaso ayaa dhibaatooyin xoogan kala kulma shaqooyinka xiliga xagaaga si gaar ahna dhallinyarada kalluumaysatada ah ayaa shaqola-aan ay soo wajahdaa maadaama dabaylo xoogan ay ka jiraan badda oo aan saamaxaynin in ay kalluumaystaan warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf
cabdis barax waxaan ka shaqeeyaa in muddaa ka shaqeynayo ficnaa badda boosaaso marka waa xilliga xagaaga xilliga qabowga waxawaaye waxawaa waa laba xilli oo kala duwan waye xilliga qabowgaha dabeesha dhacdo waxaa la yihahdaa isi baa la yihahdaa dabeesheed waxaa waaye xoogaan wuxuu ku fiican yahay haddii ay dhacdo uu laashka kaa xumaado laashka waxawaaye saa u sabeynaysa waxawaaye wuxuu ku geenayaa meel xeeba ama meel beriga ah buu aqal uu ku geenaya xilli cadaagana waxaa dhacaa laba dabeeb mid wax layihaha shimaal midna wax layihaha foore fooruu awood wuxuu leeyahay laashka hadduu xumaado unu gaadiidkii uu fogeeyo uu geeyo dhulaan dhulaheen ama uu ka hore uu ka xero buri muuriya ama uu geeyo asia waa hadda micnaha waa dhowr gaadiid iyo dhowr rag waa ila hadda naga maqan micnaha kumanaan gaadiid baa naga maqan kumanaan rag baa naga maqan kaa isu wadee micnaha waxa waa awooday micnaha dabaashaas micnaha booraha inuu inuu inuu inuu qaaday uu uu geeyey micnaha baal waxaa waaye meela meela dhulaheen ama qaarada asia nolol dhigana ugaheen marka saas ku kala dumayeen marka labada xili waaya marka hadda xilliga xagaaga lagu jiraa dabeylaa dhacaa habeenkii iyo duurkii foora xoog lama dhacaa marka badda ma aadaan xiliga waa xilligii dabshiska wey xilligii dabshiska waa waxa maraya sanadka maraya waa xilliga ay waxunka midhaha xagaaga wey waa dibooja la yidhahdo xilliga xun wey waxa waaye waa waa bi- bima wey waxa waa qofka aadana waxa waaye inuu dardaaran uu bixiyaa oo dee inuu inuu soo noqon baa baa baa baa alisa yaa ha qofka dardaaran uu bixiyaa wuxuu yidhahdaa anigu badda adi alla ogaado waxa waa foora dhacayo geerigi nogla soo qusoo noqona ilaah yaqaan marka maxaa shaqada aa ku bedelataan marka eh, inta xagaaga fooraha uu dhacayo maxaa shaqooyin qabataan shabaagii waxbaa kabnaa micnaha xilliga waxba xagaaga shabaagii waxbaa kabnaa marmar dee waxa waaye dad baa u shaqeynaayo dee waxa waaye maxay saximaal baa jira saxiimaalkaas waxa waa aan- baan buuranaa marka shaqada noocaas waa xilliga xagaag noloshayna saas oo mareena waaya imise sanaa badda ka shaqeynaysa anigu dee sabab badda waxaan bilaabay ee, sideed sanoo jiraan bilaabay haddana waxa waaye dee nin weyn baan dee waxa waaye ilaa afartan dhowr jir baa iman kara Ah, marka dee waxa waaye waxa laga helana waa iska noolmaal waaye noolmaalmaad wey noolmaalmeed baa laga hela noolmaalmeed wax la yihahdo baa laga helaa wax weyn oo buuran oo hadda waa laga hel ma jiro maxaa ku dooratay marka xirfadda badda inaad ka shaqaysatid kalluun soo jallaatid magaalada loo iibgeeyo waxaan ku doornay dee waxa waaye waxaan waa s- waa sinjo wey waxa waaye ab ab abka ab wey waxa waaye shilin kale oo badda ah anigoo mana dhaxalna ma yeelan mana cunin marka saasa ku doortay inaan baddaan ka shaqeeyo ilmihiiaan ku korsoodo iyo markaan arkay inaan dee wax shaqa ay magaaladan ka jirin iyo markaan arkay waxa shaqa ah inay magaaladan ka jirin saasa- saasa ku doortay inaan inaan baddii aan ka shaqeeyo
Eh, waxaa la joogaa mid kaloo ka mid ah dhallinyarada kalluumaysatada magaalada boosaaso haye magacaaga sheeg halka maxay ka qabanaysaa saaka magacay waxaa layaa siciid muuse ismaaciil ma garat Haye, siciid middaa laygu dhaanisaane haye.
nin aad iyo aad badda u yaqaana waana ciyaal caafuu mane waxa weeyaan xilli xagaa bad lama aado waa bad xiran kowdhi waxa weeye baddu xinniyadaa soo gormayso badda dhexdeedaa kacda sabadaasoo badday kicinaysaa laajku isrogayaa mar hadduu mujugu mar hadduu mujuga dambe isrogaya intaasoo kun oo qof baa ku maqan badda oo xagaaga oo dhallinyaraha oo aan naqaanaa kurmana marka xagaaga waxa weeyaan ummadda ilaahay ka wacdiya oo u sheega mar haddii xagaa la galo baddu waa xiran tahay marka maxay dhallinyarada eh, shaqaa ku bedelataan marka hadday xiran yihiin xilliga xaga kadhaan dhaliila xumuma qaban kadhaan been baa sheegaysaa Mm.
Ay. waxaa loo haddii wax la yeelo wax loo keeno wixii see loo soo gaarsiinaya one forty four baa xalaga taageera
arintaa u dambeysa u jeedinaysa bulshada maxay tahay marka
bulshada ilaahay soo hanuuniyo xaggan ujeediweyn fiiri aniga toddobaad jeer baa kula hadlaya konton sanaa bas jooga ay ka waraan daga sheekey wixii kugu yaabka badnaa intaa badda ka shaqeynaysa maxay ku yaabadnaa waa dee wixii ku yaabadnaa badda badda oo lagu dhibanayo lacanayo Ay.
mayaab baa ka badan dhaktar ma kala kulantay intaa ka shaqeynaysa anaa wax badan baa kala kurmay laakiin ilaahay iguma dilaanay anigu waxa weeya badda ilaahay wax walba waxbuu u sameeyey muqtisa macna ilaahay baddaas aad artay noolaha badda ku jira aad artay nool walba ilaahay wuxuu sameeyey inuu wax isku daafaco raadinaysa inaa soo qabato.
baddaasoo garamayso markay kacayso ilaahay calaamaday u sameeyey oo aad arkaysaa dee dad geel iyo arkayo baa ku jira maxamed
Waa mahadsan tahay eedba aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socoteenna waa la-anta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinaya maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiiba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta arsenaal oo booqasho ku joogta waddanka maraykanka ee habeenkii xalay ahaa la ciyaartay xulka xidigaha maraykanka ee kubadda cagta ciyaartaasi oo ka dhacday magaalada caasimadda maraykanka ee washington d c ayaa kooxda arsenaal waxa ay ku badisay shan gool iyo waxba xidigaha maraykanka ee kubadda cagta ayaana u muuqday kuwo inta badan la aggagacan sarreeyey arsenaal waxa ay soo saftay markii ugu horraysay xidigaha ay dhowaantan soo iibisay ee declan rice huriyan timber iyo weliba ciyaaryahan kai havertz adan xasan maxamuud oo ciyaaraha ka faallooda ayaa ila jooga halkan Ee, aadan marka hore bal waxaad iga warantaa ciyaarta ay labadan kooxood soo bandhigeen maxaa kaaga baxa wallaahi mascad dee ciyaartan ciyaar aad u wanaagsan ay ahayd iyadoo ahayd ciyaar friendly ah ciyaar adag ay ahayd labada kooxood si fiican ay u ciyaareen Ah, albiitaraha yalowyaab badan uu bixiyey marka halkaas waxaa kuu caddaanayso ciyaar competitive inay ahayd marka arsenal ah, ah, wa- aad ugu xoog sarreysay ciyaarta ku- mls all starku ay ka fiicnaayeen hase ahaatee banooni qurxanay soo dhigeen laba gooloo aad iyo aad saddex gooloo aad iyo aad u qurux badanna way dhaliyeen marka waxaa la dhihi karaa ciyaar aad u xiiso badan ay soomaaliya ay soo bandhigeen waa gartay Ee, aadan ee, tababare arteta ee, laba boqol oo milyan lacag ka badan ayuu qarash gareeyey waa lacagtii ugu badnayd taariikhunta loogii arsenal ay qarash gareysay saddexdii ciyaaryahan ee uu soo gatay saddexdiiba caawa waa uu dhelsiiyey Ee, maxaa kaaga baxay kubadda ay soo bandhigeen ciyaartooy la qabsan kara arsenal ma u muuqdeen wallaahi saddexdooda saddex ciyaartooy oo kala duwan waaye oo di- position kala duwanna ka wada ciyaaro marka haddaa u fiirisisay maanta ciyaartay soo bandhigeen ninka la dhahayo jurian timber horta wuxuu noqonayaa nin aad iyo aad arsenal aad iyo aad u anfaco maxaa yeelay boosisino badan oo ka ciyaara oo garoonka dhexdiisa ah maanta inta yartuu ciyaarayay waad dareemi kartaa inuu yahay nin banooni yaqaano duwuu ka ciyaari karaa banooni dhexduu soo geli karaa nin oo oo leh waa kalsooni banooniga inuu haayo marka ninkaas waxaa anin rajaynayaa nin aad iyo aad arsenal u anfaca inuu yahay labada nin oo kale adaa fiiris laba nin oo aan naqaano waayo oo premier league wax badan aan ku daawanay ninkan declan rice la dhahayo waa nin banooni yaqaano banooni wuu howd garayaa banoonigan aad iyo aad u akhriyaa marka arsenal ciyaartooy saasa waa hore ugu dambeysay marka asaga naftigiisa wuxuu ka ciyaari karaa boosku shaka ka degan uu ka ciyaari karaa hadduu baarte joogayana baartena ula ciyaari karaa hadduu baarte baxana baarte uu bedeli karaa as a holding midfielder uu ka ciyaari karaa marka ninkaas waa nin proven ah premier leaguea ku daawanay marka asaga shaki kama qabo kai havertz kai havers haddaa fiirisid waa nin oo laacib waa waaye waayigu bayer luba gorson u ciyaarayay wacdaro u dhigi jiray banooni u ciyaari jiray waa wala naqaanaa dheeli jiraan markaas waagaas dhexuu ka dheeli jiray marka arsenal hadda booska shaakan uu ka ciyaari karaa weerarkan uu ka ciyaari karaa marka muhiimadda waxaa waaye inuu banooniga arsenal la qabsado maxay kalsoonidiis hore soo celiyo hadduu saas siduu bayer leverkusen waagii hore uu ku noqdo nin aad iyo aad asaga noo anfacayo waaye lacagta lagu gadayna even though ay tahay lixdan iyo shan milyan nin lixdan iyo shan milyana bench ma fadhiisan karo in garoonka lagu haayana uu u baahan yahay marka saddex ciyaartooy oo aad iyo aad u wanaagsan waaye oo arsenal wax weyn ka bedelaya sanadkan Ee, aadan ee, arsenal sanadkii ama xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ee, inta badan horyaalka iyadaa hogaaminaysa laakiin meeshii ugu dambeysay ay bariiqatay koobkii sidaas waayaday ku qaaday kooxda kubadda cagta ee manchester city Ee, xidigahan hadda ay keentay kooxda markaad fiiriso ee, dadka qaar waxay leeyihiin arsenal meesha ugu muhiimsan inay wax keento waxay ahayd nambarka sagaalaad oo gooldhaliya fiican ma aanay lahayn Ee, dhinaca daafac oo kale saliiba markuu ka dhaawacmay isagana halkaas dhibaato badan baa kooxdu ay ka dareemaysa labadaa boos ma la xalliyey ee, mise weli arsenaal suuqa ayay u baahan tahay ciyaartoy ka soo iibso wallaahi ani hadda haddaa fiiriyo ciyaartooy hadda la soo gaday iyo lacagta aa qarash gareennay waxaa u- waxaan- waxaan u malaynayaa koox fiican oo champi- oo premier league lagu qaadi kara inaan haysanno hase ahaatee waa u baahnaan lahayn noodo oo jesus u fadhiisto mise jesus competition u keeno laakiin maadaama aan haysanaa dhallinyaro yaryar ah sida inketia iyo balagan aan haysanno maxay nin kale in lagu kor keenayo boqol milyan oo kale nin lacag kale in la geliyo ani uma arko haddii uu thomas parte uu joogo tiim aad iyo aad u adag oo- oo premier league ku dagaalami kara mase qaadi kara haysanaa laakiin parte hadduu tago waxay u baahan yihiin booskaas inay buuxiyaan because hal nin oo- oo holding midfielder keliya ma ku ciyaari karti dhinaca daafaca saliiba a- daafaca arsenal aad iyo aad u fadhiya hadda Ha- saliiba waxaa la istaagayo maxay ahayd gabriela la ciyaaraayo zinzeka booskiisuu joogayaa ninkan cusuba hadda la soo garay jurian timberna wuxuu ka ciyaarayaa duwo marna dhexe soo galaayo marna duwo noqonayo sinsekan wuxuu ahaanayaa taree marna dhexe soo galaayo marna tareegiisa ka ciyaarayo ben white ben white benchuu noqonaya ani as ahaan markaa fiiriyo ma arkino ninkan juria timber intaa daawaday iyo inta yartoo caawa daawanay waa nin booskiisa xoreysanayo u egyaa ilaa ilaa Ee, aadan aad yaad umasantahay adaa mudan mascada waa tahay dhegeystayaaalkaasi waxau ahaa aadan xasan maxamuud oo ciyaaraha ila falanqaynayay islamarkaasina taageero weyn oo arsenal si weyn ciyaaraheeda ugu dhuundaloola oo kulankii xalay arsenaal ay ciyaartay ila falanqaynayay inta aynu mar kale dib u kulmi doon dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galnay
inan yahay magooshin mahigan sidiisii malkayga qaadi inan yahay magooshin mahigan sidiisii malkayga qaadi maxaan kuga masalaa muqdheerey sheekada maxaan kuga masalaa muqdheerey sheekadan dankeeda macaa nurkeeda macaa man siigin anigu marinkeed ma haysa maxaan kuga masalaa muqdheerey sheekadan maxaan kuga masalaa muqdheerey sheekadan darankeeda macaa nurkeeda macaa man siigin anigu marinkeed ma haysaa waa mid inagu mudan waa waa mid inagu mudan dafiraynin maalmo mawlaan magansan waa mid inagu mudan waa mid inagu mudan dafiraynin maalmo mawlaan magansaday inan yahay magooshe dadku kala mugweyne qurux lamama suuge inan yahay magooshe dadku kala mugweyno qurux lamama suuge maxaan kuga masalaa muqdheeray muhashadan
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imaneysay laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e oo idinle sidaas iyo nabadgeliyo
Thank you.